bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna ku odogu waaweyn madaxweyne xasan sheekh oo kulan gaara la qaatay wafdi sare oo ka socda boqortooyada sacuudi arabiya galmudugo soo bandhigtay qorsho lagu markaasi xuraynayo deegaanada ka maqan gacanta maamulkaasi taliska ciidamada danab oo sheegay inay wadaan qorshay ugu diyaargaroobayaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab guddiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo magacaabay guddi saaxiibtinimada baarlamaanada soomaaliya iyo jabuuti waraadka dibadda aad ku dhegaysan doontaan warkayaga subaxna waxaa ugu dooro kumanaan dadka reer naijeeriya ah oo dibadbax ku taageeray afgembigii ka dhacay dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysataa isaaka waa subax jimca ah taariikhduna waxay ku beegan tahay afarta bisha sideedaad agosto sanadka laba kun saddexiyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu dooroon markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa kulan gaara la qaatay wafdi sare oo ka socda boqortooyada sacuudi arabiya kaasi oo ka arrinsadeen arrimo badan oo ku aadan xiriirka dowladaha sacuudi arabiya iyo weliba soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa qaabilay wafdigan oo dhambaab lagu siday boqorka dalkaasi mudane salmaan bin cabdilcasiis iyo weliba dhaxal sugaha maxamed bin salmaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdigan sare ee ka socdo dowladda sacuudi arabiya ayaa si weyn waxay uga wada hadleen iskaashiga labada dowladood iyadoo boqortooyada sacuudi arabiyana ay u ballanqaaday soomaaliya inay ka gacan siin doonto dhinacyada amniga iyo maalgashiga wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale kulankan goobjoogka ahaa ee kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu la qaatay la taliyaha diiwaanka boqortooyada sacuudi arabiya mudane axmed bin cabdilcasiis iyo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa warbaahinta waxay uga warbixiyeen booqashada wafdigan sare ee soomaaliya ay ku yimaadeen iyo sidoo kale kulanka gaarka oo madaxweyne xasan sheekh uu la qaatay la taliyaha diiwaanka boqortooyada sacuudi arabiya mudane axmed bin cabdilcasiis waxaana ay sheegeen in boqortooyada sacuudi arabiya ay diyaar u tahay in soomaaliya ay ku gacan siisay amnigii maalgashiga taasi oo door muuqata ka qaadan doonto xasiloonida iyo shaqo abuurka muwaadiniinta soomaaliyeed waa kan wasiirka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya oo arintaasi ka hadlaya
caawa oo ay bishu tahay saddexda agost laba kun saddex labaatan waxaa booqasho noogu yimid wafdi heer sare ah oo ka socda boqortooyada sacuudiga ee aan walaalaha nahay wafdigaas waxaa hogaaminaya mudane sare axmed ibn cabdilcasiis qataan oo ah la taliya diiwaanka boqortooyada sacuudiga kulan aan yeelannay kadib waxay salaan ugu tageen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxayna u gudbiyeen salaan ay ka sideen boqorka boqortooyada sacuudiga iyo xalsugaha boqortooyada sacuudiga wafdiga waxaan isla soo qaadnay oo aan ka wada hadalnay xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labadeenna dal iyo sidii iskaashigeenna aan usii horumarin lahayn
بسم الله الرحمن الرحيم لقد تشرفت هذا اليوم بلقاء فخامة رئيس جمهورية الصومال ونقلت له في بداية الاجتماع تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين وتمنياتهما له ولشعب الصومال بالتقدم والازدهار والمزيد من الاستقرار أه تبحثنا في بعض الأمور الهامة التي تتعلق توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في المجال الاستثماري علاقات المملكة العربية السعودية علاقات تاريخية وقديمة وهي علاقات طيبة للغاية وإن شاء الله في الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التطور أود بهذه المناسبة أن أعرب باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكري وتقديري لإعادة الصومال تأكيدها على دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض بإذن الله كما أشكر فخامة الرئيس وحكومة الصومال على ترحيبه على ترحيبها بعقد القمتين في المملكة العربية السعودية القمة السعودية الإفريقية الأولى والقمة العربية الأفريقية الخامسة وإن شاء الله هذه هاتين القمتين سوف يكون لها مخرجات تزيد من أواصر التعاون بين المملكة والقارة الإفريقية وأشكرك معالي الوزير على حسن الاستقبال أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا
wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu la qaatay la taliyaha diiwaanka boqortooyada sacuudi arabiya oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa dhegeysateen geesaha kaleetana hadda dhegeystayaal haddii aynu fiirino waxaa ka soconayo gobolada soomaaliya abaabul dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab kaasi oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale maamulka galmudug ayaa waxa uu ku dhawaaqay qorsho markaasi deegaanada maamulkaasi lagaga saarayo dagaalada ka dhan al-shabaab kadib markii dhowaan ay bilowdeen wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab ayaa maamulka galmudug waxa uu daafuray qorsho wejiga labaad ee dagaalka shabaab lagaga saarayo aan idhaahday wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab deegaanada maamulkaasi lagaga saarayo wararka ayaa sheegaya in abaabulka dagaal si xooli ah uu kaga socdo deegaanada maamulka galmudug waxaana la doonayaa in maalmaha soo aadan lasii dardalgeliyo magaalooyinka ka maqan gacanta maamulka galmudug laga saaro dagaalamayaasha shabaab kadib shil dhowaan uu magaaladaasi uu ka furay shil dhowaan uu ka furay magaaladaasi madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor wararka ayaa sheegayo in magaaladaasi ay gaareen wafdi dowladda federaalk ee soomaaliya oo magaalada dhuusamareebe wafdi saro dowladda federaalk ee soomaaliya ka socdo kuwaasi oo u tegay magaalada si loosoo xoojiyo dagaalka ka dhana kooxda shabaab wejiga labaad madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la rajeynayaa in maalmaha soo aadan iyo saacadaha soo aadanba uu gaaro magaalada xaruntu ah galmudug ee dhuusamareeb si baa la yidhaahday loosii xoojiyo dhaqdhaqaaqa wejiga labaad ee dagaalka shabaab waxaana madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midda galmudugba u diyaar garoobayaan soo afmeeridda wejiga koowaad ee dagaalka iyadoo intaasi kadibna la ambaqaadi doono wejiga labaad waxaana inta ugu badan la rajeynayaa waxaa inta ugu badan la rajeynayaa in meelaha sida weyn lagaga xoreeya dagaalamayaasha shabaab ay noqdaan deegaanada haatan ku hara gacanta kooxda ee galmudug ka tirsan isla wararka mudug haddii aan sii eegno gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland ayaa waxa uu ka hadlay howlgallo oo ay sameeyeen islamarkaasina ay kusoo qabteen kooxo amniga lidow ku ah sida uu sheegay waxa uu tilmaamay in dilalka ka dhacaa ama dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil ay ka dambeeyaan kooxda shabaab isagoo sheegay in kooxda shabaab ay isku dir ka dhex wadaan qabaa-ilada si buu yidhahday loo carqaladeeyo amniga gobolka mudug maruu hadlayana waxauu yidhi
haddaan ka hadlo waxaa jira nabadgelyadu dhowr nooc bay isugu jirtaa midda khawaariijta dadka arxanlaawayaasha oo aabbayaashii layn jiray oo hooyooyinkiin dili jiray oo gabdhaha gablamin jiray oo carruurta agoomayn jiray waayahan ma aragnay ilaahay mahaddiis ilaahay fadligiisay ku dhammaadeen ilaahay baa wuxuu noo sahlay inaannu uruurinno oo qabqabanno maxkamadana geyno alxamdulilah waxaa la rabaa inaad noo garab istaagtaan waxaa la rabaa inaadna dhinac istaagtaan waxaa la rabaa inaad noo ducaysaan waxaa la rabaa xogtana inaad keentaan aanooyinka qabiilka oo magaalada ka dhaca gaalkacyo ama gobolka mudug ka dhaca dadka ka dambeeya ama qabiila hoosta ha gashata ama gadaal ha la gashada ama cid walba ha gashatee maalintaan helo sidii kuwa hadda aan u soo qabannay baan u soo qabanaynaa laba iyo toban nin baan soo qabtay laba iyo tobankaa nin galmudug baan ka soo qabannay etoobiyaan ka soo qabannay meelo kala duwan baan ka soo qabannay afar maxkamad baan geynay waa la xukumay laba waa la qisaasay labana dadkii lahaabaa cafiyey laakiin waxay ku jiraan caqaabtii maxkamadda bay marayaan inta kaleeto sharcada islaamka ku xukumaynaa si aan amni u helno waxaa la rabaa inaad ka shaqaysaan kuwa odayaasha ah kuwa cabtoyda ah oo dabada gashanaya iyo odayaasha dabada gashanaya waanu ugu tegaynaa meeshooda waanuna ka soo saaraynaa idinkaa waxaa la rabaa inaad baraarujisaan oo tidhahdaan qabiilka ha la joojiyo waxaan ballan qaadaynaa cid walba oo magaaladan cid wax ku yeesha xilli ay ahaataba inaan soo qabannaan ballan qaadaynaa maxkamad inaan horgaynaan ballan qaadaynaa sharcigan inaan ku abaalmarinaan ballan qaadaynaa waxaan ka shaqaynaynaa amnigiinna waxaan ka shaqaynaynaa farxaddiinna waxaan ka shaqaynaynaa noloshiinna waxaa laydinkaga baahan yahay garab istaag
geesaha kaleetana taliska ciidanka kumaandooska danab ayaa ka hadlay diyaargarowga ciidamada ay ugu jiraan wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab kadib markii uu ka qeyb galay taliyaha ciidanka kumaandooska danab munaasabad lagu soo gabagabeeyey markaasi waa munaasabad tababar lagu soo gabagabeynaya cutubyo cusub oo ka tirsan ciidamada danab oo tababar lagu soo gabagabeeyey xirada loogu magacdaray genaraal genaraal ture waxaa wararku ay sheegayaan in taliyuhu uu sheegay inay ciidamada noqdaan cutubyo ka tirsan ciidamada danab islamarkaasina isku diyaariyaan inay markaa qeyb ay ka noqdaan dagaalka ka dhana al-shabaab maadaama uu sheegay in ciidamada danab ay hormud u yihiin marka la eego dagaalka ka dhana kooxda shabaab isagoo tilmaamay in xilligan la joogo waqtigii ay ciidamadan geli lahaayeen diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan dagaalka ka dhana al-shabaab
maanta waxaa farxad noo ah inaad dhammaantiin nagala soo qayb gashaan qalinjabidda dubcada sagaalaad ee guutada leeyahay tobnaad kumaandooska danab ciidanka xoogga dalka soomaaliya guutada leeyahay tobnaad ee kumaandooska danab waxaa dib loo aasaasay sanadkii laba kun saddex iyo toban waxaa lagu aasaasay hal horin maantana waxaa qalinjabinaysa dubcadeedii sagaalaad dib u aasaasidda ciidanka kumaandooska danab waxaa iska kaashaday dowladda soomaaliya dowladdan saaxiibka nahay ee maraykanka atay dib u aasaasidda tababaridda iyo dib u soo noleynta iyo garabsiinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guudadiisa kumaandooska lix iyo tobnaad ee danab anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan si gooniya ugu mahadceliyo dowladda federaalka soomaaliya dowladda maraykanka taliyaha ciidanka dalka soomaaliya oo taladiisa iyo tusaalihiisa aan ku shaqaynaynay tiimka tababarka sida goonida ah noogu qaabilsan ee bancraft macallimiinta iyo ardada maantay qalanjabinaysa oo dhabar adeeg soo muujiyey soona doortay inay dalka iyo dadka u adeegaan waxaan rabaa inaan fursaddaas anoo uga faa'iidaysanaya dhammaantood aan u mahadceliyo waxaan rabaa ardada inaan si gooniya ugula dardaarmo ciidanka cusub ee maanta soo qalanjabinaya waxaad ka qalin jabinaysaan dugsiga tababarka gaashaanle xasan maxamed cusmaan xasan tuure waxaan rabaa adinkoo niyadda ku haaya dugsiga aad ka qalin jabinaysaan taariikhda danab iyo si gooniya gaashaanle xasan tuure inaad u diyaargalowdaan howlgallada soo socda haddii alla idin xasan allah u naxariisto wuxuu u shahiiday asaga iyo saraakiil badan iyo ciidankii xoogga dalka soomaaliya oo dhan intooda badneyd waxay u shahiideen dalka iyo dadka idinkuna waxaa doorateen inaad dalka iyo dadka u adeegtaan waxaana rabaa inaad tusaalahaas xasan uu noo yahay uu derbigaas nagu yaallo uu meel walba noogu sawaran yahay uu dugsigaas noogu magacaaban yahay inaan aanan dadaalkoodii iyo dhiiggoodii iyo dhididkoodii midna aanan dayicin haddii alla idmo
gudahaana warkiisu waxaas ha kala socoteen raadiyaa dalsane magaalada muqdisho akhyaartana dhegeysatahay waa naga intaa warka kiisa xigay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel